In ka badan sideed macalimiin oo cusub ayaa fursado shaqo ka helay Machadka Barashada Qur'aanka Kariimka iyo Culuumta Maadiga Luqmaan ee magaalada Beledweyne. Macalimiintan fursadaha shaqo ka helay machadka ayaa dhiga Qur'aanka Kariimka, Culuumta Diiniga iyo Midda Maadiga. Ustaad Zakaria Siyaad Qane oo ka mid ah maamulka machadka ayaa ka warbixiyay ujeedka ay u sameeyeen shaqo abuurkan.
machadka wuxuu ka kooban yahay laba qeybood qeyb diinigii lagu dhigo iyo qeyb maadigii lagu dhigo Een, labada qeyboodna waxaa waaye way isla shaqeeyaan machadka qeybihiisa kala duwan hadda sideed macalin ayaa ka howlgasho falilaahi alxamdu waan rajeyneynaa in ay ka badan ay ka howlgalaan si ay u soo baxdo arday diyaarsan ee waxbaratay macalimiinta xulashadooda waxaa waaye way siyaabo badan tahay laakiin kasagariye ahaan waxaa waaye markii la dooranayo macalin doorashadeyda waxay tahay macalinka in uu yahay qof wax soo bartay taas shardi waayo oo wuxuu dhigayo waa inuu soo bartay macalinkii oo aqoon darogsan uu leeyahay shardiga kale ee ku xiga wuxuu yahay macalinka in uu yahay macalin akhlaaq iyo aadaab leh inuu yahay dadka macaahidda gacmaha ku haaya maamulayaasha ka ah kuwa iskoolada gacanta ku haaya dadka jaamacadaha gacmaha ku haayo waxaan leeyahay shaqada ha laga daayo qabyaaladda iyo qabiilka maantana dhalinyarteena waa daalan yihiin waxaa waaye shaqooyin ma haystaan hadday shaqo heli lahaayeen waxaan aaminsanahay inuu gobolka burhaantiisa ay ka celihayd Ustaad Bashaar Cabdi Aadan oo ka mid ah macalimiinta fursadaha shaqo ka helay Machadka Luqmaan ayaa bogaadiyey.
waxaan ka dhigaa luqmaan macadka luqmaan waxaan ka dhigaa maadooyin badan oo waxaa ka mid ah maadada xisaabta maadada technology-ga maadada cilmiga bulshada iyo maadada soomaaliga oo arday qaar marka cashir sharaxda hore ay ka fahmayeen arday qaarna way ku adag tahay maasha allah marka arday walbo siduu wax ku fahmi kara ayaan ula tacaamulaa Ee, marka koowaad waxaa mahad iska leh allah subxaanahu watacaala Ee, marka labaad waxaan halkan ugu mahadcelinayaa ee, maamulka guud ee macadka luqmaan iyo macalimiinteena kale sharafta badan Machadka Barashada Xifdinta Qur'aanka Kariimka iyo Culuumta Maadiga ayaa ka mid ah macaahida ku yaala xaafadda Howlwadaag Laanta Heegan ee magaalada Beledweyne ayaa ka qayb qaata horumarinta iyo shaqo abuurista macalimiinta.